soo sheegaa oo dadka ku daba tukanaya aan ogolayn ile waa naga qabta war badan baa nagu yimaada dalka war badan oo idin ogeyn baa nagu yimaado oo ah masaajid laga cabanayo iyo sheekh laga cabanayo laakiin lileeyahay reer hebel buu noqdo dee masaajidka iyagaa dhistay marka waan isugu tegi doona halkaana insha allahu tacaala waa lagu tegi masaajidka reer hebelna laga joogi maaye diinta ilahay baan ku saxaynaa waana xilka runtii waaxda masaajidadu ay qaadi doonto insha allah tacaala idinkana ad ka caawin doontaan idinkuna ad ka caawin doontaan walaalayaal hadal idinku badin maayo mas-uuliyadii ay idin saaran waa ogtihiin inta leeg tahay waxaa loo baahay ummadda inaynu wadajirka islaamka u wadno wadajirka u wadno sidaan soo sheegay waxaa idinku daba tukanaya siyaasigii waxaa idinku daba tukanaya mararka ra-iiskii waxaa idinku daba tukanaya wasiiradii waxaa idinku daba tukanaya maalqabeenkii waxaa idinku daba tukanaya dhalinyaradii odayaashii iyo haweenkii way idinku daba tukanayaan idinkaa hogaamiyaala marka wada askana du kasoo baxo waxaana suubanayn waan ku suubanayn diinta ilaahay ku suubanayn wejirka ummadda ku suubanayn dadnimada marka waxaana gartaan waajibka insaana gartaan xisbi kastoo la sheegayo idinka ka xoog weyn xizbullah ayaa tihiin xizbullah ayaa tihiin ilahay hadduu raadin ka noqdo ummadda way hogaamin karaysaan oo wana hagaajin karaysaan haween ummadeen ku xidhno dariiqa saxa ku xidhno ku xidhno islaamnimada dareensiino awoodda iyo hawsha ay leedahay ama ixtiraamka uu leeyahay weli amrig weli amrig laftiisa hawsha uu leeyahay ixtiraamka uu leeyahay la dareensiiyo oo la yidhaahdo hogaankeeda muxuu muxuu weli amrig xuquuq xuquuq muxuu leeyahay adna xal xuquuq leeyahay ninka sheegaya caddeynaya waa adiga duruuftaas dadkana in lagu faafiyo weejirkooda lagu ilaaliyo dhibta laga dulqaado ilaahay subxana wataala loo baryo idinkuna noqotaan si aad ajar fiican u heshaan qaar yaqaana shaqada ay hayaan qaar yaqaana shaqada ay hayaan ilaahayna subxana wataala waxaanu idinka baryaynaa ilahay xasanaadka ila dee maal badan ma qaadataan waan ogahay ilahay bal ajarka un ilahay subxana watacaala idin ziyaadiyo ajarka ilahay subxana idin ziyaadiyo rua kuna ali noqotaano aa ku kasoolaataan ilahay subxana halka idin dhiibay halka idin dhigay aa ku kasoolaataan oo meesha shaqadii ka wanaagsaneed heli lahaydin ma jirtee beritaa qabla ku socotaanoo idinka ka faa'iido badan dadka kale oo dhane hadda xisaabtii adduunyadu xidhkeen dhidhimeen ama accountkii adduunya wax ka dhidhmeen oo qarashkii iyo waxaas ka yaraan waa shugash yihiin xagga aakhiro ayuu qarash badan idiin jira insha allahu tacaala kaasaan rajaynayna inaad raalli ku ahaataan oo ku kalsoonaataanoo ugu shaqaysaan oo ikhlaas iyo alla timaadaan qalbi san oo ku jiro tajarud ilaahay dadkii ilaahay dartii ilaahay wejigaa u shaqaysaan ummaddana u hagaajisaan idinkuna is hagaajisaan kuula lowdaan midnimadaa ay halaa ka bilownayna inaynu xoojino oo layska warhayo oo laystaakulaysto oo kolley meelun baanu taagano waad iyo walaaleynu kala nahaye de wadaadku inuu markaa isu gacan noqdo waralabo isu gacan sooma gacan aynu isku noqono waa isu gacan noqono iska warhayno isu gargaarino xuquuqdiinanu doonano cidan xuquuqda doonto sooma ilaa hablihii iyo haweenkii baa inale xuquuqda idmaada bal xuquuqda muadinka iyo xuquuqisine haddaad midmid tihiin oo kala qaybsan tihiin xuquuq heli maysaan waayo nima baa laga soo jiidanaya hadda laga helaya laakiin markaad kamid tihiin aad cod leedihiin aad leedihiin wasaaradiina ku xidhan tihiine aad guddi leedihiine su imanaysaan yaa iska xoog weyn hadda xitaa saa ujeesataan ducadii alaab laga carraya ama waa ku cunay ya waxaa cunayaan habaar mal cunay ka baqaya marka inkastoo inaku inkaar ma lihin maalmaya insha allahu laakiin waxaan u baahan nahay inaynu ku midowno xaqa isugu nimaadno wanaaga iskaalmaysano is-ixtiraamno culimmadu waa ka bilaabanto muxuu ahaaye akhlaaqdu ka bilaabanto inayn macalimiintii dadka nahay balka war haddaynu iscaynayno ama isdacaadayno ama meelo qaarkood laisku turtuuro waxay dee cilmiya loo baahay wasaaradna waa leedihiin wixii laisku haysto la kaaliya halkan culamaynu leenahay fatwaynu leenahay waxaanu leenahay maraajic baynu leenahay maraajicdayna aynu isula noqono laakiin meelaha iyo meelaha qaarkood iyo masaajidada qaarkood iyo aan laysu qaadayn mikrofoonada oo aan laysu fuulin taasuna waa arrin aan loo baahnayn oo wanaagsanayn wixii khaladay jira halkaana lagu niqaashaya lagu dhamaynaya nin walba da isku tocsan maysid wey xaaladeynu waa xaalad midaysan ay noqotaa waa dad waa waynu noqonaa waa dad ixtiraama noqonaa intaynu kala weyn nahay intaynu kala da' badan nahay waa isku ixtiraamayna ninba nin ka weyahay waynu qadariyaa oo la qaataa qowlkii nabi maxamed sal slam man lam yuqir sagiirana wayaxan sagiirana naga mid baasamayn haddaba inaynu dakana weyna ixtiraamno hadduu xitaa khaldan yahay si hoose oo altinin wax loogu sheego naseexo loogu sheego markaas kaa qaadanaya hadad caydo odaxyo ku bilowdo waxba kaa qaadan maayo diintanna xeraasho badan baa lasoo siidayay culmadeena waaweyni bacd allahi subxana watacaala diintan iyagaa inoo soo ilaaliye soo maa dadka dhalinyarada ah waxaan dareensiinaya in dadka waaweyn ay ixtiraamaan oo ay ilaaliyaan oo muxuu ahaay ay qadariyaan kuwa waaweynina haddii gaskaga yimaado oo khalkala dhaco aanu dila buubine oran saa laygu layla hadlay weligii baa la taaftay iyo awliyadii baa la hadlay laoran maaye idinkuna cad dhalinyarada u naxariista oo u dulqaata oo hawshoodana aan isugu nimaadno haddii aan la yidhahdo isla aan isku soo gaadho idinkuna hala buubina taas ilaahay waxaan ka barya subxana wataala dawladeennan iyo muxuu ahaaye aqoonshweydaatigan aynu bilaabi doono insha allah tacaala ee aad nasiibka u yeelateen intiinan maanta saa ka bilowday insha allah wixii dambana markaynu helno hawlaha ku haboon ayaan loo sii wadi doonaa dawlaadka intan lamid ah laakiin intu waxaa wakiil ka tihiin labadaa maalmood hawsha iyo durusa qaadanaysaan waxaa wakiil uga tihiin wasaaraddii inaad fulisaan oo ku fulisaan haddii awaal marka insha allah ugu dambeyn wareegtooyin ka hadlaya eedaanka noocuu yahay xilliga la adimayo waktiga la adimayo iyo waktiyada udhexeeya salimka ee ilaahay noo hirgeliyey subxana watacaala eedaan ka baxayo ee isku mar marka la dhegeysta la rabaa isma maqlayo isku mar marka adinta lala adimayo waanta doonayno insha allah tacaala inaad raadiyeer yar samaysataan inkasta isaalamaa inaan raadiyo midhadii iibine laakiinse waa isku caawino kaan iisan karayna ha loo soo ururiyo laakiin raadiyo yar oo deetana saacada qur-aanka kariimka markii salaad soo dhowdahay eedaanka soo dhow ka dhegeysto marka allahu akbar idaacaddu tidhaahdo inay idinkuna allahu akbar ka daba tidhahdaan oo eedaankii ka bilowdaan eedaanka soo bixina insha allah tacaala si xaal xaalad gaara ayuu siinaya idaacadda way shaqaysaa afar arrinkaas saacado ba shaqaysa maxaa ka soo baraarugow idaacaddana eedaankaas ka dambe ayuunba idaacaddu taqaanaaye laakiinse ka hore waxaa ka horreysanaysaa muddo kooban inu isla garan doono insha allah ii sheegi doono berito ayuunbana ka horreysiinayna marka inta xilka iga qaadaya dee idinkaa qaadaya haddii markaa idinku cidfulin weydana dee noo soo sheega annaga markaa la hadli doono bilati iyo ixsan ugu sheegi doono hadduu dee dhagtaa ku gara wax ku qaadan waayana dariiq kale loo maro ayuu leeyahay anigu ku qaajin doonaa haddii la yidhaahdo insha allahu marka taana waa mid dareen sii dareensiinayo ilahay waxaan ka barya subxana watacaala fadhigeena fadhi baraka qaba allah ka dhigo ilahay subxana wataala kulankeena qaar ka fayda allah ka dhigo culimada inoo jeedinaysa muxaadaraadka iyo duruustana ilahay subxana wataala inuu afkooda wax khayr laga hosaaro ilahay nooga dhigo iyagana ajir xisaan allah ka siiyo idiguna ka faa'iidaysataan oo fursadaas aynu kala qaadanay ila waynu duubanaynaayoo meel bay noo dhigaysa inoo deg inoo gelaysahay duruustana aynu si fiican u xaafidna ayaan ilahay idinka baraya idinka rajeynaya